faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdullah warsamarooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roona warka hameen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa ee warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo gelinkii dambe ee maantay gaaray magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka maaliyadda maamulka galmudug garabka cadaado oo maantay soo gaaray magaalada cadaado kadib safir uu muddo ku joogay magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo salaadii maqhribi kadib gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku qarxiyey agagaarka tarabuunka ee magaalada muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday eedaysanayaal ka tirsan al-shabaab xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ee hoggaanka maamulkaasi ku eedeeyey daminta dagaalbeeleedyada ku soo noqnoqday qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya rag hubaysan oo maantay macallin dugsi qur-aana ku dilay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho dowladda maraykanka oo ka hadashay eedeymo ee u soo jeedisay hay-adda amnesty international oo ku aadana dilalka rayidka soomaaliyeed dowladda soomaaliya oo sheegtay in doorashada maamulka galmudug ay ku dhacayso wakhtigeedii intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado goordhow u diyaargarooba isagiioo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca khamiis ay soo gelayso taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha saddexaad maarso sannadda labada kun toban iyo sagaalka caaway waxaa noo warramaya cabdirashiid cali maxamed waad mahadsan tahay cumar axmed ibraahim suxayfa bismillaahi araxmaan araxiim habeen wanaagsan saaxiib yaal u diyaar garoobah warkaasi oo faahfaahsan wafdi hogaaminaya wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe sakriye cabdulaahi maxamed ayaa warkan muqdisho ka soo diray
wararka naga soo gaaraya xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu wafdi heer wasiiraha u diray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo saakay aroortii hore ay iskaga soo baxeen ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwa uu ka cabanaya mushaar la-aan soo wajahday mas-uuliyiintan ka ambabaxday magaalada muqdisho gaarayna degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxmuud geele iyo abaanduulaha xoogga dalka odomaa yuusuf ujeedka halkaasi loogu diray wafdigani wasiirada ah ayaa waxa ay tahay inay la kulmaan saraakiisha ciidamada soo faarujiyey farumaha dagaalka ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe saakay aroortii ayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan milatariga soomaaliya isaga soo baxay fariisimo ay ku leeyihiin deegaano hoostaga balcad waxaana ka mid ah fariisimaha ay soo baneeyeen deegaanka hansheekh qalimow iyo sidoo kale degmada mahadaay waxaana qaarkood ay usoo ambabaxeen magaalada muqdisho halka qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mida taliyayaasha ciidamada oo aan si hoose ula hadlay ayaa waxay ii sheegeen in kulankaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan rajaynayaana in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay soo faarujiyey deegaanadaasi ay dib u helaan mushaarkoodii maalmihii u dambeeyey waxaa issoo tarayey ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo soo baneynaya farumaha dagaalka ay kula jiraan xarakada al-shabaab iyagoona ka cabanaya mushaar la-aan soo wajahday zakariya cabdulaahi maxamed redio cadaado muqdisho wasiirka maaliyadda galmudug garabka cadaado ayaa maantay waxa uu soo gaaray magaalada cadaado kadib safar uu muddo ku joogay magaalada caasimadda muqdisho waa kan xasan axmed maxamed oo soo jeediya cismaan maxamed cali socdaal cismaan dheer oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug garabka cadaado oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug wasiirka waxaa garoonka diyaaradaha cadaado ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee galmudug maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada cadaado ee gobolkan galgaduud cismaan dheere oo soo dhoweyn kadib saxaafadda kula hadla garoonka cadaado ayaa ugu horreyn waxa uu mahad celiyey mas-uuliyiinta maamulka iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweysay walaalayaal aad iyo aadaan kaga mahad celinayaa marka hore soo dhoweyn soo dhoweynta aad iyo aad baan kaga mahad celinaya mahad aan la koobi karin ayadoo bisha maars ay tahay kuleelkan aad iyo aad ii kalsooni gelinaysaa runtii waxa weeyaan dalkan iyo dadkan iyo waxay nagu beeraysaa markii saasoo kale dee laguu soo qorax lagu istaago inaad ku sii dhiirato dadkaaga waxqabadkiisa marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinaya walaalayaalow inta ka soo qayb gasha xafladdan soo dhoweynta khayr allah idin siiyo jasaka allahu khayran dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug garabka cadaado ayaa ka warbixiyey socdaalka uu ku joogay magaalada caasimadda ah muqdisho isagoona sheegay in safarkiisa u daaranaa sida loo heli lahaa galmudug israacsan waxau xusay muddada uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah muqdisho in kulamaha ula qaatay hay-adaha kala duwan mas-uuliyiinta dowladda dhexe federaalka soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda maamulka galmudug kulamadaas oo xusay in looga arrinsanayay sida xal looga gaar lahaa khilaafka iyo kala aladunaanshaha ka dhexaysa madaxa sare ee maamulka galmudug danaha dadkaan ku maqnayn inaan galmudug wada xaalkooda og tihiin bal in xaaladdeeda sidii mataqaanaa si sharciya ama dowladnimo ah qaabkii loogu dhaqi lahaa waxaan la kulannay hay-ado kala duwan ayaan la kulannay oo ay dowladda federaalka iyo waxgaradkii galmudug ka soo jeeday ujeeddaduna waxay ahayd in galmudug maaragtay in galmudug maaragtay loo sameeyo system ama dowladnimo loo dhan yahay oo laisku raacsan yahay waxaan rabaa inaan halkaa idkaa sheego waxaa nugu soo fool leh wafdi ballaaran oo ka socda baarlamaanka uu hogaaminaya guddoomiya baarlamaanka si kalfadhigii ugu dambeeyey baarlamaanka galmudug oo cadaado loogu soo mataqaanaa gebagabeeyo loona gudbo doorashadii xorta ahayd oo galmudug tan iyo intuu khilaafku soo kala dhex galay madaxa sare ee maamulka galmudug ayaa waxaa hakad galay howlihii shaqe ee maamulka galmudug walow dhowr jir hore la isku dayay in xal laga gaaro khilaafka maamulka galmudug aysanna ayaysan haddana suurtogelin in lasoo afjaro arridunaanshaha ka dhex xalowsan madaxda ugu sarraysa maamulka galmudug ciidamada dowladda soomaaliya ayaa salaadii maqrib kadib gaari walxaa qarxa laga soo buuxshay waxa ay ku qarxiyeen agagaarka tarabuunka ee magaalada caasimadda muqdisho gorsi horreysay waxaa arrimahaasi kala sheekaystay maxamed cabdiraxmaan sheikh oo ka mid a saxafiyiinta ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho
bishiido aad aad u mahadsan tahay dhegeystayaasha radio cadaado waxaan waxaan rajinaya galabtii gaaray qarax siday in uu ku qarxay inta u dhexaysa tarabuunka iyo sidoo kale shaleem nasra oo ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir waxau ka qarxa gaarigan gaar ahaan diribka hore ee isbitaalka masaarida ee in badan dadku garanayaan muqdisho jooga iyo sidoo kale guud ahaanba soomaaliya oo ah isbitaal ay leeyihiin masad masaare ah hilibkaas isbitaalka daawaaro badana la dhigaa kuwo lagu kireeyo kuwa dad ay keensadeen oo ay dhigtaan lama oga gaariga cidda leh ee in lagu soo xiray iyo in gaariga meesha lasoo dhigay oo ay dadkii qarxa ka dambeeyey ayagu meesha ay soo dhigeen iyo gaariga inuu lahaa qof shaksi ah lama kala yaqaano laakiinse gaariga waxaa soo gaaray laamaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan kuwooda miina baarista meeshii islamarkiiba gawaarida dadka gawaaridii iyo laga joojiyey iyo wadooyinkii dhammaa la xira soo gelaya dadkiina meeshii waa laga kala waday waxay ku guulaysteen laamaha ammaanku inay gaariga qaraxa ka furan oo si nadiif ay gaariga uga furan oo meel ilaa gaariga ay qaraxi dhigaan qaraxina halkaas ay ku qarxiyaan gaarigiina meesha way ka wateen marka gaariga nooc yahay lama yaqaano oo cid iyo xaqiijisa maan aan arkay anigu meesha markii aan tegey laakiin meesha markaan tegey qaraxii aan arkay goobta uu ka qarxay burbur aad umu aad u weyn ayaa ka muuqday inkastoo ciidamada ay meesha ay ku qarxiyeen ay saameyntiisu uusan wax dheeraada uusan sameynin oo adiga hal mitir oo square keliya uu qaraxu uu saameyn ku yeeshay laamiga dhexdiisa maxamed sidaa ay sheegtay ciidamada dowladda gaaraana kuwa miina baarista qarxiyey gaariga qaraxa kadib wax kaloo ciidama oo goobta yimid hadday jiraan howlgalle ay sameeyeen
maya wax howlgal ah oo ay sameeyeen ma lahan isla goobta markay qarxiyeen gaariga qaraxa waxay ku mashquulsanaayeen muddo adiga afartan daqiiqa ay ku mashquulsanaayeen qaraxi markay qarxiyeen salaada maqrib gawaaridii iyo wixii dhammaa oo isku socodkii gaadiidka meesha ka xiran way isku sii daayeen oo farahada ay ka qaadeen ciidamada ammaanka goobtiina waa iskaga tageen meesha qarax uu ka dhacay waxa awdow goobta boonti ah oo gawaarida aadaysa soobe lagu baaro iyo kuwa aadaya wadada cabdiqaasim halkaasi waa meesha qaraxu ka dhacay iyo meesha miina baarista ciidamada dowladda ay joogaan way isku dhow yihiin marka laamaha ammaanku ma sheeginin faahfaahintaas ka badanina lamana hadlin warbaahinta inkastoo goobka is soo gaarinina aniga aan meesha aan tegey wax la hadla ma lahan marka jawgeedu sidii caadiga kusoo laabtay qof bini aadan wax ku noqotana ma lahan ugu dambeyn maxamed adigu dadkii meesha taga baa ka mid ahayd inkastoo markii la qarxiyay kadib gaariga aad tagtay shaqsigii gaariga iska lahaa miyaa la ogaaday
maya haddii la ogaan lahay lama ammaanka hadli lahay laakiinse qofkii qaraxa ka dambeeyey iyo sidoo oo kale gaarigiiba nuucuu yahay lama garanayoba laamaha ammaanka ayagaa meesha qabsado isku geedaamay waa ayna kala ceyriyeen dadkii markii kala ceyriyeen qaraxi qarxiyeen sibihanba meesha way iskaga tegeen sooma bandhigin gaarigii ciddii ka dambaysana sooma bandhiginin ina baaritaano ay samaynayaan sooma aysan bandhiginin keliya way qarxiyeen gaarigiina meeshii ka wateen nuucuu yahay ilaa isaan lama garan karo maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dilaa waxay ku riday eedeysanayaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab shaafici shariif maxamuud maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday laba wiil oo loo haystay in ay ka dambeeyeen weeraradii lagu qaaday tiyaatarka qaranka iyo hutel saxafi ee magaalada muqdisho caasimadda dalka maxamed cali barrow iyo canshuur cismaan abokor ayaa lagu eedeeyey labadoodaba in ay ka tirsanayeen al-shabaab islamarkaasina ay la socdeen gaari lagu qarxiyey agagaarka daljirka daasuun markii qaraxa lala beegsaday tiyaatarka qaranka dhammaadkii sannadiina dhaaftay ee labadakunsideedyotobanka eedeymaha kale ee raggani maxkamadda ay ku soo oogtay waxaa ka mid a in weerarkii sagaalkii bishii nofembar labada kun sideed iyo tobankii lagu qaaday hotel saxafi ee magaalada muqdisho ay ku dhinteen dadka gaaraya ilaa iyo kontonka qof ay mas-uul ka ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa xukunka raggani ku dhawaaqay wax uu sidoo kale sheegay in haddii ayna ku qanacsanayn xukunka ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay racfaan ka qaadan karaan bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow canshuur cismaan abuukar ina faadumo aadan cismaan saddex iyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo maxamed cali boorow aadan ina xaawo cawil mursal shan iyo labaatan jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyey xilyo kala duwan qaybo ay ka mid yihiin jabhadda weerarada baabuurta lagu fuliyo iyo qaraxyada ismiidaaminta oo uu u ahaa sahmiye eedaysanaha labaad maxamed cali boorow aadan waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu qayb ka ahaa sahmintii qaraxii lagu weeraray degmada howlwadaag labadii bishii sagaalaad oo sababay dhimashada siddeed ruux iyo dhaawaca toddoba-iyo labaatan ruux oo kale sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu isaga iyo eedaysanaha koowaad qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka labiiyo labaatankii bishii labiyo tobanaad oo ay wadeen gaarigii labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka daahsoon markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keena mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay dad shacab ah u sheegeen in labada eedaysana ay ka degeen gaari ay dhigeen agagaarka daljirka daahsoon sidaasna ay ku qabteen intii ay waraysanayeenna uu qarxay gaarigii ay ka degeen qaraxaas oo sababay dhimashada saddex ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen macallimiin iskuul markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareennada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab canshuur cismaan abuukar iyo dembiile shabaab maxamed cali boorow aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeellanah waxay hoggaanka maamulkaasi ku eedeeyeen inay waa in ay ka gaabiyeen baajinta dagaalbereedka ku soo noqnoqday qaybo ka mida degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe mahad nuur axmed ayaa ka warramaya maalmo ka hor dagaal u dhexeeya laba maliyshabeeleed ayaa ka qarxay deegaano hoostega degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan shan iyo toban ruux oo labada dhinaca balse xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka hiirshabeelle ayaa madaxda sare ee maamulka hiirshabeelle ku eedeeyey inay ka gaabiyaan wax kaqabashada baajinta dagaalkaasi xildhibaan aadan cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsan baarlamaanka maamulka hiirshabeelle oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa sheegay inay dagaalka cadale aysan ahayn markii ugu horreysa oo dhaco balse ay jiraan colaado ka horreeyey xildhibaan kabaweyne ayaa madaxda ugu sarraysa maamulka hiirshabeelle ku eedeeyey wax kaqabasho la-aanta iyo baajinta dagaalbeeleedyada ku soo noqnoqday degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe arrinkan ee arrin hadda soo bilowday maahan dagaaladaasi muddo laba sano ka hor ay dhaceen oo ay micnaha golo wasiire iyo xildhibaano mushaaraadkoodii muxuu ahaay intaas ku contribution ay sameeyeen halkaas ay ku tageen oo weliba ay ku deemoobeen kadibna waxaad moodaa xogo un dagaaladii ay soo qaboojiyeen dagaaladii haddana dib bay u kaceen waxaa loo baahan yahay tabashada saxda ah dadkaasi waxay kala tabanayaan oo saxda ah in la tago oo muxuu ahaay la ogaado laakiin anagu madaxda waxaan ku eedeynaynaa markaan u tagno oo arrimahaasi aan kala hadalno oo aan kasoo tagno waxay u yeertaan wariyaashii u yeeraan waxayna soo jeediyaan baaq nabadeed oo ay baaq u dirayaan kadibna howlahoodii caadiga iska wataan meeshaan dad baa baaba'ayo dad baa lalaynaya dad baa naafoogaya howlo caadi in la wato maahan waxay u baahan tahay in la dhaqaaqo meesha xabadda ay ka socoto la tago oo madaxda sare ay xildhibaanadii ka haystaan wasiiradii ka haystaan ilaan ayaga ayaa dhaqaalihii waddanka gacanta ku hayo marka in ummadii dhaqaalihii laga qaado haddana baaq le telefishin laga sii jeediyo oo aan loo tegayn ummadina ay isbaabinayaan yay dhaqaalaha ka qaadi doonaan haddii dadka ay baaba'aan waa nasiib darro waxaan leeyahay hadda anagu si hoose waan ugu sheegnay madaxde haddii ay qaadan waayeen inaan media umarsiino dantaan ugu kalifto waxaan media umarsiinaynaa hoggaanka sare ee hirshabeelle arrimahaas inay kawaantogaan hadalna waxba soo kordhinaa colaadna ma joojinayo hadda waxaan leenahay idinka ah hoggaankii sare oo yoomal qiyaama iyo yoomal adduunya waxaa idinlaga su-aalayaa dhowr maro hore ayaa sidan oo kale dagaalbeeleedyo u dhexeeya laba maleeshabeeleed oo wadadega halkaasi uu ka dhacay inkastoo haatan uusan muuqan tilaabo cad ay qaadayso madaxda hiirshabelle kaas oo wax kaga qabanayso dagaalkaasi baajintiisa ciidamada xoogga dalka ayaa isaga baxay deegaano ay kaga sugnaayeen qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe cumar axmed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya xalay fiidkii ciidamo ka tirsana kuwa xoogga dalka oo ku sugnaa qaar ka mid ah deegaanada maamulka hiirshabelle ayaa gebi ahaanba isaga baxay deegaano ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ciidankaana si gaar ah waxay oga baxeen deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay fariisimo ku lahaayeen wararka qaar ay helaysa raadiyo cadaado ayaa tilmaamaya in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa ka gadoodsan mushaar la-aan oo ay sheegeen inaysan wax mushaar ah qaadan muddadii ay ku sugnaayeen fariisimahaasi gudoomiyaha degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe axmed xuseen afrax oo caawa la hadlay warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa ka warbixiyey ciidamada xalay isaga baxay deegaanadaasi waxa uuna tilmaamay in ciidamada ka baxay ay yihiin keliya kuwa xooga dalka balse ay weli deegaanada ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyo cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka kuwo kalena waa joogaan oo ayaga maaqaan si ay wax uga qaldameen waxbaa ka qaldameen lacag ma qaadan lacag ma qaadan laakiin ciidan kaleenta waa joogtaa oo isla ciidankaasa oo aan bixina jiro oo meesha jooga waan gartay marka ciidamadu meeshaay ka baxayaan ma mahaday gudaheedaba mise waa deegaano kaloo mahaday hoos taga ma hadday gudaheeday ka baxeen ciidanka xalay waa imise sax marka xalay waqtiga ay baxayaan
hala fit waray baxeen ay baxeen maya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed la yidhahdo wa waa meel fariisin fariisin ururaa deganaa meesha fariisin ururaya ururaa deganaa meesha waan gartay marka tira ahaan ma noo sheegi kartaa mise ognahay tirada ciidamadaas baxay
mid wada aniga askari maahi laakiin kulli ururaa deganaayen inta dhe ururahaa jiray oo meesha joogay meesha in urur deganaayan kuu sheega haddana ciidanaa joogo ciidanka ciidan badanna waa baxay haddana ciidan waa joogaa ilaa konton nin gaaraay walaalkeeyo ciidankaas anigu ma aqaano si oo adiga kulley waa un lacag la-aanay sheegan xaquuq la-aanay sheeganayeen waana baxeen kuwaasina waa joogaan oo hadda ku oo oo ururkaas qayb ka mid ahaa joog laakiin wararkana soo gaaray guddoomi waxay sheegayeen gebi ahaanba ciidankii dowladda halkaas ku sugnaa ka baxeen adigana waxaa leedahay ciidan baa haray maya maya bilxaqiiqu ban kuu sheegi maayo ciidanaa joogo xoog leh inta baxdaa ka badan laakiin waxbaa joogo oo oo oo ciidan la dhihi karo oo muuqda oo oo horinay horinayba yihiin la dhihi karo ama ama wax yaray dhiman yihiin si kastaba dhowaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa sidaan oo kale waxay uga baxeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka kuwaas oo mushaar la-aan ka caabanaya
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in doorashada maamulka galmudug ay ku dhici doonto wakhtigeeda mahad nuur axmed ayaa mar kale ka warramaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa ka hadlay khilaafka hogaanka galmudug iyo hadalkii dhowaan ka soo yeera madaxweyne xaafiyo sheekh maxamed shaakir iyo wakhtiga ay dhacayso doorashada maamulka galmudug wasiirka ayaa sheegay inay galmudug dhismaheedii hore dhibaato badan laga soo maray islamarkaana ee hore u jiray khilaaf ka dhexayn jira maamulkii galmudug ee ku sugnaa magaalada cadaado iyo alisunna oo gacanta ku hayda magaalada dhuusamareeb ee caasimada hadda galmudug u ah hase yeeshee xal laga gaaray waxa uu intaasi hadalkiisa ku daray in dowladda federaalk soomaaliya uu mowqifkeeda yahay in galmudug ay doorasho ka dhacdo bisha julaay ee sanadkan xilli uu madaxweyne xaaf iyo madaxa xukuumadda galmudug ay sheegeen inay doorashada ay dhacayso marka ay gaarto taariikhdu sanadka labakunilabaatankowda ay ku eg tahay wakhtigooda madaxda maamul goboleedka galmudug iyo madaxda dowladda federaalk ayuu sheegay inay u taalla shaqo adag inay doorasho ay ku dhacdo wakhtigeeda xilli ay jira khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka galmudug laakiinse taas in la doonayo in wadahadallo hoose lagu xaliyo waxay ku soo bilaabatay galmudug aanaan isku dhamay dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobolada dhexe oo lusuna reer fadhiyey in muddaahil saas ahayd heshiiskii jabuutiga lasoo maray waa laysu geeyey lusuna reeraa la faray calankii aalusunna la dejiyey calankii galmudugaa la saaray waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano nasiib daro waxaa ka soo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaan gudihiisa waxaa hadda maanta aad arkaysaana waa intaas hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii ku soo ururo in la wada hadlo waxyaabaha cilalka ah oo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo dalaynayo iyo dagaalkeeda laga gudbo mawqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxa uu yaala galmudug arrinkeeda inay wada xalliyaan hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ku soo-aadaya xilli la wada sugayey mowqifka dowladda soomaaliya ee doorashada galmudug islamarkaana wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo caddeeyay mowqifka dowladda iyo wakhtiga ay dhacayso doorashada maamulka galmudug faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya rag hubaysan oo maanta macallin dugsi qur-aan ku dilay qaybo ka mid ah degmada waabari ee gobolka banaadir mar kale sakariya cabdulaahi maxamed ayaa muqdisho ka soo dira warkan kooxa ku hubeysan baskolada ayaa degmada waaberi ee gobolka banaadir waxay ku toogteen macalin dugsi qur-aan xilliga macalinka la tooganayay ayaa waxa uu ku sugnaa xarunta dugsiga isagoo aanu ku hoolanaa baridda qur-aanka kariimka ardayda uu macalinka u yahay laba dhallinyaro ah ayaa la sheegay inay fuliyeen dilka macalinkaasi iyagoona qeybaha sare ee jirka ay rasaas kala dhaceen dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda buundooyinka degmada waaberi ee gobolka banaadir sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan halka uu dilku ka dhacay goobta uu falku ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya iyagoona halkaa ka sameeyey howlgallo ay kusoo qabteen dhallinyaro aada u fara badan kuwa uu lagu tuumayay inay ka dambeeyeen dilka macalinkani dugsi qur-aanka ku lahaa degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaa la ogeen sababta ka dambeysay dilka macalinkan iyadoona maalmihii dambe magaalada muqdisho ay kusoo badanayeen dilalka qorshaysan ay geysanayaan kooxa hubeysan oo aan heebtooda la garanaynin zakariya cabdulaahi maxamed redio cadaado muqdisho xukuumadda washingtonna waxay ka hadashay eedeymo ay u soo jeedisay hay-adda amnesty international oo ku aadanaa dil rayid ah oo dad soomaaliyeed uga geysteen qaybo ka mid a gudaha dalka shaafici shariif maxamuud dowladda maraykanka ayaa ka hadashay warbixin ay soo saartay hay-adda amnesty international oo ku saabsan dadduqaymo ay ka geysatay soomaaliya oo ay ku dhinteen sida ay sheegtay hay-adda dad rayida war qoraal ah oo ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ayaa lagu beeniyey warbixinta amnesty waxaana lagu sheegay in amnesty aysan warbixinteeda waafaqsaneen midda ay hayaan iyaga ee la xiriirta weerarada ka dhaca soomaaliya iyo khasaaraha rayidka kasoo gaara africom waxa ay sheegtay in weerarada ay ka fuliso soomaaliya ay la socoto dowladda soomaaliya sidoo kalena ay wada howlgalaan ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka hay-adda amnesty ayaa waxa ay soo jeedisay saddex iyo toban eedood oo loo jeediyey ciidamada maraykanka ee weerarada ka wada qaybo ka mid a soomaaliya qoraalka hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty ayaa waxaa lagu sheegay in shan weerar oo uu maraykanka ka geystay soomaaliya lagu dilay afar iyo toban qof oo rayida waxaa kale oo warbixinta lagu sheegay in amnesty ay waraysatay lixdan iyo shan goobjoogayaal ah sawiro laga qaaday dhacdooyinkaasi kuwa dhinaca satarleydka ahna lagu qaaday ay hayso sidoo kalena ay arrintan usii xaqiijisay qoraallo lagu daabacay baraha bulshada oo watay cadeymo ku filan intii u dhexaysay oktoobar ilaa disembar si kastaba maraykanka ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira in dhibaato ay kasoo gaaraan duqeymaha ay ka fuliy qaybo ka mid a soomaaliya dadka shacabka waxa ayna ku doodayaan in ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka si wadajir ah ay u wada howlgalaan kana fogaadaan in dhibaato ay soo gaarto shacabka si kastaba dhowaan duqeymo ka dhacay qaybo ka mid a soomaaliya waxaa waxyeele ay kasoo gaartay dad shiciba kuwaasi oo qaarkooda dhaawacyo u geeriyooday kuwo kalena ay isbitaallo ku yaala qaybo ka mid a soomaaliya weli ku xanuunsanayaan guud ahaan saaxiib yaal waxaa caawa intaasi ku dhan warkii habeen aad kala socoteen raadhiyaha cadaado marka waxaa soo saaray cumar axmed ibraahim aniguna cabdirashiid cali maxamed ayaan ahay tan iyo warkan warka xiga nabadgelyo